bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجمعيn ama bعd qala الإmam أbu ciisa التirmidiy raximh اllah taعalى babu ma jaءa fi نزul الcdاab إda lam yغyr اlmnkr baabu bayaani ma kii cadayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fii nusuuli lcadaabi cadaabka soo degitaankiisa idaa lam yugayari lmunkaru haddaan munkarka la doorinin idan marka asbaabta fitanka waxaa ka mid a munkarka inaan la zuulinin haddii munkarku uu daahir noqdo oo aan la zuulinin waxna laga qabanin waxaa imaanaya marka cadaab caam ah baa imaanaya marka ayb cuquubaadka sharciga ah haddii aan marka la fulinin ama aan lagu dadaalin ee iyagu zawaajirta ah ee dadka ka celinaya dembiga istaxaalat ilaa cuquubaatin qadariya cuquubaad qadari oo caam ah bay isku bedelaan alimaam ibn اlqayim da- addaa- dawa saasuu leeyahay qala xadaanaa axmed bnu maniic qala xadaanaa yaziid bnu haaruun qala xadaanaa ismaaciil bnu abi khalidin can qays bni abi xaazimin can abi bakrin الsidiiq anahu qaala yaa ayuha annaasu dadow inakum taqra'uuna waxaad akrinaysaan hadihi اlaayata aayaddan yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum mu'miniinay naftiina laasima oo ogaada idin dhibi maayo qofkii dhumo markaad hanuunteen ka bacdi idinka haddaad hanuuntaan yani wainii samictu rasuula اllahi sal l slama yaquul waxaan maqlay nebigoo dhahaya ina annaasa dadka idaa ra-aw daalima qofka daalimka hadday arkaan falam ya'khuduu calaa yadayhi labadiisa gacmood aynan qabanin oo dulmiga ka hor joogsanin owshaka waxaa degdegaya an yacumahum allahu alla inuu ku camimo biciqaabin minhu ciqaab xaggiisa ka ahaaday taasaa marka soo degdegayso qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun can ismaaciila bni abi khaalidin naxwahu qala wafi lbaabi can caaishata waumi salamata wanucmaan bni bashiir wacabdillaahi bni cumara waxudayfa qaala haakada rawaa gayru waaxidin can ismaaciil sidaan uga wariyey naxw xadiidi yaziid xadiidkii yaziid ibni haaruun oo kale rafac ayb rafacahu bacduhum can ismaaciil wawaqafahu bacduhum ardayda ismaaciil baa marka qaarna xadiidka waqfiyeen qaarna ay rafciyeen isaga marka rafcigu ayuu markii hore riwaayadii hore keenay kuwana marka riwaayada rafciga in ay dadkeedu badan yihiinna waa tilmaamay oo hal qof keliya ounan ahayn marka waa inay marka riwaayada marfuucada ay saxeex tahay qaala baabu maa jaa fi lmri bilmacruufi wannahyi can ilmunkar wixii ku yimid macruufkoo laysfaro iyo munkarkoo layska reebo qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa cabdulcaziiz bni moxamed wahuwa daraawardiyu can camri bni abi camrin can cabdillaahi alansaariy wahuwa cabdullahi bn cabdiraxmaan alashhaliyu alashhaliyu maqbuulu rawaa lahu tirmidiyu wabnu maaja can xudayfata bni lyamaan xadiidkii xudayfa uu ishaarayay can inabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaal waladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaaranayaa macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtee lata'murunna bilmacruufi macruufkaad faraysaan walatanahunna cani lmunkari munkarkaad reebaysaan aw layuushikana allaahu ama alla wuxuu dedejinayaa oo imaanayso yabcahu calaykum korkiina inuu kusoo bixiyo ciqaaban minhu ciqaab xaggiisa ka ahaaday uma tadcuunahu waad baryaysaan falaa yastajiibu lakum idin ajiibi maayo marka waxaad dareemaysaa axaadiidta tirmidi wafil baabi uu yidhaahdo mararka qaar baab kale ayuu ku dhex keenayaa sida hadda talo qaala xadaanaa caliy bnu xujrin qaala ahbaranaa ismaaciil bnu jacfar can camri bni abi camrin bihada lisnaadi naxwahu marka riwaayada hore daraawardi waa la mutaabaceeyey waxaa mutaabaceeyey ismaaciil bnu jacfar qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasan qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa cabdulcaziiz bni moxamed can camri bni abi camrin can cabdillaahi bni cabdiraxmaan alansaariyi alashhaliyi can xudayfata bni lyamaan ana rasuula اllahi sal l slama qaal waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye laa taquumu saacatu saacadda ma istaagayso xataa taqtuluu imaamakum ilaa aada imaamkiina ka dishaan watajtaliduu aada isku garaacdaan biasyaafikum seefihiinna wayaritha dunyaakum adduunyadiinnana ou dhaxlo shiraarukum kuwa idinkugu sharta badan ayb xadiidka marka isnaadkiisa cabdullahi bn cabdiraxmaan alshhaliyu ayaa ku jiro ninkaana jahaala ku sugan bay ninkaasina mutaabaco u baahan yahay maqbuul weeyaan maqbuulun yacni idaa tuubica laakiin riwaayadii hore iyada markaa waa xasanun ligayrihi bay ahayd oo shawaahid imaam axmed warinayaa jirto ayb middan laakiin waxay u baahan tahay marka mutaabacaad qala اlimam abu ciisa hada xadiiثu xasan ayb maطbuuca marka waxaa ku yimid inamaa nacrifhu min xadiiثi camr bni abi camri walaysa intaasaa ku taal makhduuطaadkana kuma qorna intaas marka waa iska maطbuuca ayb marka wuxuu leeyahay saacadda ma dhacayso ilaa aada imaamkiina dishaan watajtaliduu biasyaafikumna aada markaa isku garaacdaan markaa iskhilaaftaan oo sidaasoo kale idinku dhacdo adduunyadiinna markaa waxaa dhexlaya kuwa idinkugu sharta badnaa kuwaa markay adduunyadiina dhexlaanna de qalaaqil iyo fitan laga laga dhammaan maayo qala xadaanaa nasr bnu caliyin huwa aljahdamiyu qala xadaanaa sufyaan can moxamed bni suuqa can naafic bni jubayri can umi salamata can الnabiy sal ll l slam anahu dakara aljeysha jeyshkii ayuu sheegay aladii yuqsafu bihim dhulka lala goynayo ciidan dhulka lala jaray ayuu sheegay waa dad marka inay kacbada usoo duulaan isku rabo ee soo tegaayo dhul bay soo marayaan dhulkaa lala jaraya ayb faqaalat umu salma waxay tihi lacala fiihim lmukraha lacalla fiihim waxaa laga yaabaa ciidanka inuu ku dhex jiro almukraha kuwa lasoo qasbay markaa iyada waxay qariibsatay haddii ciidankii oo dhammaaba dhulka lala jaro kuwa lasoo qasbayna ay jiraan oo kuwii lasoo qasbay miyaynan cudurdaar lahayn macnaha saas iyaga maxaa loola gooynayaa dhulka oo kuwaa lasoo qasbay iyaga soo cudurdaar ma leh oo cuquubadan marka iyada marka waxay la yaabtay dembigiina qole ayaa wado cuquubadiina waa caam ishkaalka meeshaas waa cuquubadii caam ayay ku noqonaysaa dembigiina qolo gaar ah baa markaas gelayso ayb tirmidina fiiri marka baabka uu dhex geliyey maa jaa-a fi lamri bilmacruuf wanahyi cani lmunkar buu keenay haddii marka laga tago alamru bilmacruuf wanahyu cani lmunkar cuquubada timaado kii sameeyey iyo kan aamusayba waa ku wada dhaceen hadhow marka aakhiro marka la tago dembiga ninkii la baashiray baa ilaahay markaa u qabanaya ayb qaala wuxuu yidhi inahum yubcathuuna waa lasoo bixinaya calaa niyaatihim baa lagu soo saaraya cuquubadan adduunyada waa camimaysaa qiyaamahana waxaa lagu soo bixinayaa niyaadkooda iyo iyaga markaa yacnii sida nin walbaa qasadkii ou lahaa ayaa aakhiro lagu maxkamadaynayaa laguna ciqaabayaa marka cuquubadan de waa cuquubo rabbi waay xaggiisa ka imaanaysa rabbina waxau doonuu samayn karaa ilaahay subxaanahu watacaala sidau doono ayuu isagu yeelayaa bani aadamka iyaga laakiin dadka inay cuquubo ku camimaan lama amrin oo iyaga marka waxaa la amray keliya imaamka ninka ah waxaa la amray dadka dembiga ku jira keliya inuu ciqaabo cuquubaadku ilaa waa sharci sharciga qofkii uu ciqaab ku yidhi unbaad ciqaabi kartaa kii kale adiga ma ciqaabi karaysid haddii marka aada isaga qiyaas qaadato marka qisadan iyo yacnii ficilka alle iyo afcaal bani aadamku ay samaynayaan haddii la isaga qiyaas qaato waa qiyaas marka aan sinayn aan markaa yacnii sax aan ahayn oo qiyaas maca alfaariq weeyaan ayb oo alle iyo bani aadamkan faariq baa u dhexeeya bani aadamku waa addoon wixii ilaahay yidhaahday sameeya unbay samay karaan allana addoon maaha isaga waxau doon uu samayn karaa isaga ummaddan dhan haddii ilaahay uu tirtiro yaa ilaahay wax u qabsanayaana cid wax u qabsanaysa male xikmaddiisuna waa weyn tahay laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun marka adi haddaad wax disho ama waxhallayso haddaad tiraa dadkani dhib male nin walba niyadiisaa lagu soo bixinaya ciqaabtana ha wada marto ee qiyaaskaasi marka sax maaha juska afaraad ibnu xajar wuu tilmaamay ibnulmunayir buuna ka keenay waxa uuna tilmaamay ou yidhi alhajmatu asamaawiya hajmada samaawiga cuquubada kor ka imaanayso loogama qiyaas qaata buu yidhi waxa dadku ay samaynayeen ficilka dadka ayb arrintaa iyada in la fahmana arrin culus maaha qofku waa garan karaa waana fahmi karaa faariqa udhaxeeya ayb qala hada xadiidu xasanu gariibu min hada اlwajhi waqad ruwiya hada اlxadiidu xadiidkan baa la wariyey can naafic bni jubayri can caaishata ayضa can الnabiyi salى اllahu alayh walihi wasalam mararka qaarna dabcan dee culimmada way ka hadlaan qofka jeiska muslimiinta ama imaamka muslimiinta loo dhibaato gelinayo arrin marka uu ikhtiyaar leeyahay isagu markaas yacnii uu ka leexan kari lahaa uunan ka leexan karin mar loo ogolaado waa jiri kartaa ee markaasna waxay tahay isagoo gaaladii la dagaalamayo gaaladii buu la dagaalamayaa ilmahoodii iyo naagihii gaalada ayaa kula jiro ilmihii naagihii bay iska soo hormariyeen iyagaas haddii marka loo kaadiyana suuragal maaha in markaasi yacni waxaa ka tegaya maslaxo weyn muslimiinta ama mafsado weyn baa ku dhacaysa ilmo iyo naago gaalo ah in la laayana lama ogolayn oon dagaal ku jirin ama ninkan lasoo qasbay laftiisa marka markaasoo kale marka haddii intay dagaalkii gaalada ku qaadaan wixii markaa ku dhintaa iyagii markaasi maadaama labada mafsada middan ay weynaan badan tahay wax sidaa loo qiyaasay ay tahay oo maslaxada tegayso ama mafsadada la rajaynayo ay haddii layska dhaafaa mafsado badnaanayso markaas buu yidhaahdaa ibnu taymiya waa bannaan tahay ayb waxa uu ka hadlayaana waa gaalo markaa dad marka ilmo iyo naagahoodii meesha soo dhigtay ayb laakiin wixii oo la kala sooci karo ama mafsado weynba aanay jirin ama maslaxo aynan muuqanin haddii wixii marka safmar laga dhigo arrintaa iyadaa marka ma noqonaysa tan dadka badanaa waa isaga dhex gashaa arrintan xadiidkan marka yubcahuuna calaa niyaatihim istinaas in loo keenaa laga yaabaa mararkaas markaasuu wuxuu leeyahay marka bacdi nnaas ay dhahayaan waa tana taas marka xaalaadkaasuu ibnu taymiya uga hadlaa majmuuculfataawahan waa laga feeri karaa marka iyada lafteeda daruurada iyo ikhtiyaarka inaad isku soo qiyaastaa qalada lafteeda wax waqtiga daruurada bannaan oo aan marka qofka uu wax kala sooci karo aan bannaanayn baa yaa jiraan ayb qofkan isagu hadduuba u qasdaayo isagoo kala sooci karo waa ma tan markaa daliil uma noqonayso qala الإmam abu ciisa hada xadiiث xasn غrيb min hada الwجه wqad ruwiya hada الxadiiث can naafic bni jubayri can caaئiشhaةa أyضا can النabiy sl اه ly slm qala baabu ma jaءa fi تaغyir الmunkari bاlyadi أw bالlisaani أw bاlqalbi wuxuu ku yimid munkarka in la dooriyo gacan ama carab ama qalbi qala xadaثna bundar qala xadaثna cabdالرaحman bn mahdiy qala xadaثna sufyaan عن qays بن mسلm عan طاriq بن شhihaabi qaala أwl man qadma الkخhbata qofkii ugu horreeyey khudbada hormariyey qabla salaati salaada ciidda ka hor marwaanu ayuu ahaa faqaama rajulu nin ayaa istaagay faqaala limarwaana buu wuxuu ku yidhi khaalafta sunata marwaanu sunnadii baad khilaaftay faqaala wuxuu yidhi yaa fulaan hebelow turika maa hunaaka meeshaas wixii yaallay waa laga soo tegay wixii adigu aada taqaanay ee hore waa laga tegay fa qaala abu saciidin markaa marwaan warkiisii uma hoggaansamin kamana qaadanin abu saciid markaasuu wuxuu yidhi amaa haadaa midkani faqad qadaa maa calayhi wixii korkiisa ahaa waa gutay ninkan isaga waajibkii laga rabay waa la yimid oo waa gutay adiga marka waajibka lagaa raba haddaad gudato dembi waa kaa dhacay ilaahay agtiisana cudurdaar baad helaysaa samictu rasuul اlahi sal l slam yaquul nebigoo dhahayaan maqli man ra'aa munkaran qofkii munkar arko falyu falyunkirhu biyadihi gacanta ha ka inkiro gacanta ha ka inkira marka waxay tahay munkarkii iyo qofka ha kala hor joogsado ayb waman lam yastadic qofkaan awoodinna fabilisaanihi ha ku inkiro carabkiisa oo ha waaniyo oo haw sheego waman lam yastadic qofkaan awoodeyninna fabiqalbihi qalbigiisa wadalika adcafu liimaan kaagaasna iimaanka kan ugu tabar daran wey marka inuu iimaanku naqsi geli karaa laga qaadana xadiidka lianna iimaan adcaf ahaa la sheegay ayib ee qalbigana wax ka hooseeya male marka hadduu qalbiga ka nici waayo macnaha munkarkii raalli buu ku yahay waayo marka ayb shaygana qofku markuu inkiraayo inuu munkar yahay waa inuu xaqiiq xaqiiq inuu u yahay agtiisa oo markaa taasi waxay u baahnaanaysaa marka umuuruhu laba waxay kala noqonayaan wixii macluum min addiini bidaruura ah oo qof kastoo muslima iska yaqaano qofku waa inkiri karaa qofkii maalan taariku salaad war ilaahay ka cabso salaada duka munkaraa ku jirtaa waa dhihi karaa cilmi maa leedahay ma la dhahayo leanna maxaa yeeley macluum min addiini bidaruura waa umuur alumuur daahira wixii laakiin u baahan inay munkar yihiin iyo in kale in horta cilmi loo yeesho wixii u baahan oo aan saa daahir u ahayn amase tallaabada waa daahir laakiin tallaabada la qaadanayo ayaa cilmi u baahan markaasoo kale ama mas'aladiiba mas'ale khilaaf ah ninkan aada rabto inaad munkar waayo dhahdo adillow kuu keenaya isagana a'imadii salafka fahamkoodii buu kuu keenaya iska daa markaas maa masaa-ishaas oo kale marka inaad wax ku inkirtaa sax ma aha laakiin haddaad intaad xadiidkii nebiga u keento adigana aqoon u leedahay kadib uu ku yidhaha mas'aladan khilaafi waayo ibnu cabdilbar wuxuu yidhi marka alkhilaafu laysa bixujatin khilaafka xujo looga hortago xadiidka nebiga ma aha ee waxaa la leeyahay masaladu khilaaf ma tahay haa keen adiga khilaafkaaga mustanadkiisa khilaafkaagu muxuu cuskan yahay hadduu xadiid keeno aayad keeno wej buu leeyahay warkiisa lagu inkiri maayo haddii laakiin aayad iyo xadiid midna uunan keenin dadaa qabo keliya ou keeno dalaalada xadiidkanna ay caddahay culummo ku tagtay oo fahamtayna ay jirto ee markaas war waxaan iska daa waa la dhihi karaa qofka ayb qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala baabun xadaثna axmed bnu maniic qala xadaثna abu mucaawiyata qala xadaثna alacmash can الshacbiyi can الnucman bni bashiiri qala qala rasuulu lahi sal ly slam mahalu اlqaa'imi calى xuduud illahi ilaahay xuduuddiisa midka kor taagan oo yacnii ku taagan oo iska ilaalinayoon gelaynin wاlmudhini fiiha iyo midka dayacayo wlmudhini midka dayacayo fiiha xuduudda alla dayacayo xuquuqdii alla dhexdeeda ku xadgudbayo oo aan munkarkana doorinaynin munkarkii ma doorinaayo xuduuddii allana waa qararinayaa oo waa dayacaya almudhini almudayici weya midka yacni mudaahanada iyo ku dhaqmayo kamahali qowmin qolo oo kale ayay tusaalahooda uu yahay istahamuu calaa safiinatin doon u qori tuurteen fi lbaxri badda dhexdeeda faasaaba bacduhum aclaaha qaarkood waxay heleen kor doonta meesheeda sare wa asaaba bacduhum qaarkoodna asfalahaa doonta hoosteeda fakaana aladiina fii asfalihaa kuwa doonta hoosteeda ahaa waxay ahaayeen yascaduuna inay korayaan fayastaquuna almaa-a biyay dhaansanayaan markaa ay yacni qaadanayaan markay biyo rabaan kor bay u fuulayaan oo kuwaasay marayaan fayasubuuna cala aladiina aclaaha waxay ku shubayaan marka kuwa kore faqaala aladiina fii aclaaha kuwii kor saarnaabaa waxay yidhaahdeen laa nadacukum idinka tegi mayna tascaduuna inaad fuulaysaan fatu'duunana aadana dhibaysaan marka annaga inaad mar walba sii fuushaan soo fuushaan ood biyo nagu dhibtaan idin saamixi mayno faqaala aladiina fii asfaliha kuwii hoos marka ku sugnaa waxay yidhaahdeen fa innaa annaga nanqubuhaa waa duleelinaynaa doonta min asfalihaa hoosteedaan ka duleelinaynaa fanastaqii idin dhibi mayna meeshaasaan annaguna biyaha ka cabaynaa doontii baan xagga hoose ka dalooshanaynaa meeshaasaan biyaha ka cabaynaa mana idin dhibayno xadiidkan waxaad moodaa waaqiceenna inuu aada ugu yahay aad inuu waaqiceenna ugu saabsan yahay dadku marka markay isla nool yihiin oo ay meel wada joogaan haddii dowlo ay kala celinayso waa nidaam ama xukun kala celinayo waa fiic waa dhib ma leh oo qofkani waa la ogolaysiinaa waxa uunan rabin marka laakiin xukun iyo nidaam midna uunan jirin ee ninkaani waxba u dhib u arkayaa markaasuu wuxuu leeyahay aniga waxaan dhibay igu tahay ma yeelayo kii kalena wuxuu leeyahay saas maa tiri haa anna sidaanaan yeela ee anna sidaanaan yeela kulligeen waa na wada dhibee marka waxa marka sida aan nahay noo ekeysiiyey xadiidkan baad moodaa inuu xal u yahay maxaa iga galay nin walba maxaa iga galay ninkaan hadduu halkan duleeliyo anigana meeshan kalan duleeshanayaan laamiga adiga maale adiga maale laamiga meeshaan duleelayana halkaanaan sii duleelinaya ka kalena halkaasu sii duleelinaya meeshaan qashinka ku shub anigana halkan kalan ku shubayaa qashinka waa la dhibtoona marka haddii marka dabcan xukunka iyo dowladnimadu dhib waa ku jiraa laakiin dhibkaas waa ka fudud yahay midkan kale marka dhibkaa yarkaa adiga aad ka dareemaysid inaad qaadato waa la rabaa oo inaad iyada ku sabartaa waxay ka roon tahay saan saanay ka roon tahay meel dadku isla aado iyo xukun aan aan aan jirin fa innaa anagu nanqubuhaa min asfalihaa baan ka duleelinaynaa fanastaqi waa waraabaynaa marka meeshaasaan ka dhaansanaynaa fain akhaduu calaa aydiihim kuwaa haddii marka ay qabtaan gacmahooda famanacuuhum ay ka celiyaan najow jamiican kulligood waa isla badbaadayaan wain tarakuuhum hadday ka tagaanna qariquu jamiican kulli waa isla maashoonayaan waa la isla baaba-ayaan hadda soomaalida aan isla baaba-nada wax fiicanayba u arkaan qaala baabun afdalu ljihaadi kalimatu cadlin cinda sulطaani jaa'ir jihaadkan ugu fadli badan kelmad cadaalad ku dhisan waayo oo suldaan jaa-ira laga ag yiraahdo oo laga ag yiraahdo qala xadaثna اlqasim bnu dinar alkufiyu qala xadaثna cabdالرaحman bn mscab abu yazid qala xadaثna isra'il can mxamed bn juxaadata can caطiyata ayb huwa caطiyata alcawfi can abi saciidi اlkhudriy an الnabiya sal ه slm qaal ina min acdami ljihaadi jihaadkan ugu weynin badan waxaa ka mida kalimata cadlin kelmad cadaalad ku dhisan cinda suldaanin jaa-irin suldaan jaa-ira agtiisa laga dhaho qaala wafi lbaabi can abi umaama xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jiro caiya caciyat alcawfi weeyaan dacfi baana ninkaa ku jiro laakiin xadiidku waa saxiixo xadiid abi umaama ayuu kusoo arooray uu ku yimid fi lmusnad musnad imaam axmed isnaadkiisuna waa xasan ayb daariq ibnu shihaabna waa wariyey cinda axmed isnaadkaysana waa saxiix kaasi marka aduu markaa duruqdaas buu xadiidku xasan ku yahay qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu gariibu min hada lwajhi meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa kelmadda suldaan jaa-iran laga ag yiraahdo ee xaqa ah inay jihaad ugu fadli badan tahay leanna maxaa yeelay waa kaa xoog badan yahay kama fakanaysid ee adoo sidaas og ayaad haddana xaqii sheegaysaa taas marka waxay ku tusaysaa qofkaasi qof markaas yacni sabar iyo uu ku jiro inuu yahay xadiidkuna waxaa ka muuqatay cinda suldaanin jaa-ir suldaanka jaa-irka agtiisa in laga yidhaahdo yani meel uu markaa yacni maqlayo ama qoraal loo qoray ahaataya ama hadal lala hadlay ahaataya ama inta loo tago xaqii loo sheega ahaataya sidaas laakiin middan iyada marka qofkii in mimbarka mimbarka korkiisa si calan ah munka munkaraadka ee dadka madaxda haddii mimbarka korkiisa laga radiyo oo yacni meeshaas marka dadkii looga kiciyo iyadu xal ma keenaysa taas ee manhajka dhabtaana maahan saas salafka waxaana ku tusaya xadiidka bukhaari ku sugan usaamatu bnu zayd qisadiisa waxaa la yidhi usaama maa radi sidaa la yidhi cuhmaan qaladkaasuu samaynayaa qalad buu samaynayaa maa waxu sheegti markaasuu wuxuu yidhi mar walba waxu sheegayo idinka miyaan idin yeeraya ma idin maqashiinaya markaan waxu sheegayo idinka maan idin maqashiinaya anigu waa u sheegay buu yidhi inta aanan furin albaab fidno oo aanan rabin inaan noqdo ninka ugu horeeyo furayo yani maqsuudkiina waa gutayoo wax waa u sheegay albaab fidnana ma furaayo yuu yidhi aniga nacam bukhaari baana warinaya xadiidkaasna ayb cabdullaahi ibnu cabdiraxmaan ibnu hanminna wuxuu wariyey ninkii xadiid saxiixa ah ee ibn abi caasim fi sunna uu kusoo saaray ninkii nin madax ah wax inuu u sheega rabo si sir ah ha ugu sheego beynahu wa beynahu war ilaahay ka cabso waxaanaa jiro sidaanaa jirto ha yidhaahdo shaygu laakiin haddii uu shay ku saabsan uu yahay de yacnii dadkii maalan wax diin ahaan inay u ogaadaan oy xaq u leeyihiin iyo markay tahay dabcan dadka waa loo sheegi karaa laakiin ninkan madaxdaa waxaasuu sameeyaa kanuu yeelaa sidaanuu yeelaa wax isaga u gaar ah oo ay ahayd in isaga laga waaniyo haddii bannaanka la keeno macnaheedu waxay tahay uun kicin unbay noqonaysaa ee faa'iide ka dhalan maysa ayb manhaja manhaju laimana manhaju aimati salafna ma ahan saas ninkii nin madaxa wax u qabo oo u sheegaya a'imadii horena saasay samey jireen imaamu nawowi iyo ciis bnu cabdisalaam iyo yacni waxaa la diidayaa dadka iyo kuwan madaxda in laysku diro annaguda dabcan madax markaan ka hadlaynana qof muslima laga hadlaa waxaan ka hadlaynaa waxay tahay madax muslima dabcan oon diintii ka bixin kufri bawaaxana aan la imaanin kufri bawaaxa aan la imaanin kufriga bawaaxaana dabcan yacni wuxuu u baahan yahay maa ogaal ayb qofkii marka muslimnimadiisii las la ogaa wuxuu uga baxayna aan caddaanin alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana ayb kaas weeyaan marka iyo dadka in layska hor keeno wax xala kuma jiro ee isaga marka wixii ka maqan in loo sheego waa xaqa loo sheego lagana aamusin haddii marka inta xaqii loo sheego ou ku ou dilo marka dadkii u sheegay ilaahay xaggiisa ejar ka helaya istutusna ma ahan dadka noocaas oo kale ah maxaa yeele mar hadday si sira ugu sheegeen oo isagu uu laayey dadkaasi ikhlaas in camalkoodu ikhlaas baa ka muuqda ayb qaala wafi lbaabi can abi marka weliba xadiidkaas usaama markii ay sharxayeen culummada ibnu bataal iyo kale waxa uu leeyahay usaama waan u sheegay inta aanan furin albaab aanan jeclayn inaan noqdo kan ugu horeeyo furo baabkaas wuxuu yidhi waxa waxay ku fasireen ama ay ku macneeyeen in dadka madaxda ah si calan ah loo radiyo oo bannaanka waxooda lasoo dhigo la kashfiyo ee markaa yacni me dadkii iyagiisaa la ysaga hor keeno saasuu yidhi ibnu bataal ayb sida fatxulbaarigana ku sugan qaala wafi lbaabi can abi umamata qaala hada xadiidun xasanu gariib min hada lwajhi baabu su'aali الnabiyi slى اllahu عalayh walihi waslama halaaثa fi ummatihi su-aalka uu nebiga su-aalay ummadiisa yacni saddex arrimood alla uu su-aalay fii ummatihina ku saabsan ummadiisa saddex arrinoo ku saabsan su-aalka uu su-aalay nebiga sal l slam allowna su-aashay qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna wahb bnu jariiri qala xadaثna abi qala samictu nucman bna rashid wahuwa اljazariyu saduq sayi اlxifdi can الzuhriyi can cabdillahi bni اlxaariث can cabdillahi bni khabaab bni اlarat can abiihi qaala salaa rasuulu llahi sal l slama salaatan nabiga salaad ayuu tukaday faadaalahaa waa dheereeyey faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah sallayta salaatan ayaa tukatay lam takun tusalliihaa aadan ahayn inaad tukanayso salaad aadan tukan jirin baad tukatay qaala ajal haabu inahaa salaatu ragbatin warahbatin iyadu wuxuu yidhi waa salaatu ragbatin damac salaadiisu waa salaad aan ilaahay wax uga rabo warahbatin cabsi salaadeed waayo aan uga baqaayo yacni waxyaaba aan ka baqayo ayaan alla uga magangelaya inii sa'altu llaha allaan su-aalay fiiha salaadaa dhexdeeda halaatan saddex shay fa acdaanii itnatayni laba waa isiiyey wamanacanii waaxidatan midna waa ii diiday sa'altuhu waxaan su-aalay anlaa yuhlika ummatii ummadayda inuunan ku halaagin bisanatin abaar fa acdaaniihaa waa isiiyey wasa'altuhu anlaa yusallida calayhim waxaan su-aalay inuunan ku salladin caduwan cadow min hayrihim heyrkood ka ahaaday oo iyaga dhan eber ka dhigo yacni saasaa laga wadaa cadow baabi'iyo iyaga dhan fa acdaaniihaa waa isiiyey wasa'altuhu waxaan su-aalay anlaa yudiiqa bacdahum ba'sa bacdin qaarkood qaarka kale baaskooda inuunan dhadhansiinin yacnii inaynan iyaga isdagaalin dhexdooda famanacaniihaa alla waa ii diiday taas ummaddan marka cadaabkeedu muxuu noqonayaa inay iyagu islaayaan waana kan maanta marka aad arkaysa oo aada u soconayaan oo iyaga un ay isjafayaan cadowgoodiina uu halkaa ka fiirsanayo dhibaato un ugu sii kordhinayo weliba cadowgiina waa dilayaa iyagiina waa isdilayaan meel walba fiiri meel walba dad muslimiina waa isku haystaan marka mus- qolo walba waxaa ku dhacay marka cadowgii iyo iyagiiba isugu darbay labadaas seefood maxaana sidaas loo yeelayaa dabcan inay ilaahay usoo laabtaan haddana dadkii ma soo laabanayaano nin walbaa tiisaa la quman anaa saxsan buu taagan yahay meeshii la rabay ilaahay in loo towbad keeno rabbi la baryo si dhaban loo baryo ayb qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala wfi lbaabi can sacdi wbni cumar qala xadaana qutaybatu qala xadaana xamaad bnu zayd can ayuba can abi qilaabata can abi asma araxabiy can hawbana qaala qala rasuulu lahi sal l slama in allaha in allaha alle zawaa liya alarda dhulka ayuu ii ururiyey zawaa bimacnaa jamaca lii waa ii ururiyey ayb oo bimacnaa yani jamaca lii ayb oo markaa tiraa zawaytu shay-a shaygii ayaan ururiyey dhulkiibuu iisoo ururiyey fara-aytu mashaariqahaa wa magaaribahaa waxaan arkay qorax soo baxeeda iyo qorax dhaceeda inta loo soo ururiyey meel uu ka arkayaa la keenay wa ina ummatii ummaddaydana sayabluqu mulkuhaa mulkigeedu wuxuu gaari doonaa maa zuwiya lii minhaa waxa la iisoo ururiyey oo dhulka ka mid a ficlan marka xadiidkan calam min aclaami nubuwa waay sidaasaa nebiga loo soo ururiyey sidii bayna noqotay oo nebiga mulkigiisa iyo diintiisu bari iyo galbeeda u faafay qorax soo bax iyo qorax dhac ee qorax dhacna waa ka ilaa iyo gaaray badweyntan la yidhaha atlantiga gaaray oo yurub gaaray oo isba isbaniya iyo burtuqaal iyo dhulkaas dhan iyo faransa iyo qaybo waa inuu waatou ka gaaray dhankan barigana ilaa iyo shiinaha waa gaaray ummadda mulkigeeda baynamaa dhankan kale ee marka waqooyi iyo koofur uma fidin xoog uguma fidin walidaalika jaziira alcarabiya waxaa koofur ka soo ah saxarahan saxaraha afrika iyaa ka soo ah saxarahana marka waqooyiga africa marka laga yimaado waddamada ku teedsan hoos haddii looga dego islaamku saa ugama maba mulki islaam maba gaarin meelahaas waa dhulkan marka oo saxarahan africa islaamku hadduu gaarayna mulki iyo dowlad islaam ma gaarin dhulalkaas dhankan waqooyiga korena saas oo kale isagana meelo badan kama labadan dhinac buu u faafay marka calam min aclaami nubuwa waina ummatii ummadayda sayabluqu mulkuhaa wuxuu gaari doonaa maa zuwiya lii minha wa ucdiitu waxaa laysiiyey alkanzayni labada kaydad alaxmara walabyada dahab iyo fidow wa inii sa'altu rabbii rabbigay baan su-aalay liummatii anlaa yuhlikahaa bisanatin caamatin abaar wada camimto inuunan ku halaagin wa anlaa yusallida calayhim inuunan ku salladin caduwan cadow min siwaa anfusihim naftooda kasoo haray fayastabiixa baydatahum oo markaa yacnii bannaysto iyaga yacnii calooshooda iyo gudahooda kuntooda markaa bannaysto yacnii gudahooda waina rabbii rabbigay qaala wuxuu yidhi yaa muxamedu inii idaa qadaytu qada'an haddaan xukumo fainahu laa yuraddu lama celiyo wainii acdaytuka waxaan ku siiyey liummataka ummadda liummatika aan kuu siiyey anlaa uhlikahum bisanatin inaanan ku halaagin abaar bicaamatin abaar caam walaa usallida calayhim caduwan min siwa anfusihim fayastabiixa baydatahum kaana aanan ku salladin walow ijtamaca calayhim haba u kulmo man biaqdaarihaa dhulka geesaheeda waxa joogo kulligoodba ha u kulmaane ow qaala min bayni aqdaarihaa xataa yakuuna bacduhum qaarkood ilaa uu ahaado yuhliku bacdan qaarka kale inuu halaagayo wayasbi bacduhum bacdan iyagaa isqabanayo isqafaalaya qoladaas intaasaan ka dilnay intaasoo maxaabiisaan ka haynaa waa wada muslim waa wada muslim iyagaa isqafaalaya iyagaana isdilaya qaala hada xadiidun xasanun saxiix marka waxba dadku yacni waxaa la rabaa haddii sharciga ay fahmi waayaan tajribada inay wax ku fahmaan tajribada marka meeqaa la dhahayey dhulaan qabsanay iyo kuwaasaan dhulka qabsanay iyo kuwaasaan riixnay iyo meeshaasaan ka xoreynay iyo waa dilnay intaasaan ka dilnay iyo intaasaan ka haynaa iyo wax laga dheefay lama hayo waxa dhan markaa isku soo duuduubto isku dardarto wadan yacni dadkii iyo wadankiiba inay halis ku jiraana kasoo baxday mucaadaladaas marka laysku dardaray isla egteeda waxay kusoo baxday un waddankii iyo diintii iyo dadkii inay qatar ku jiraan weli marka dadka haddii ay ku jirta maskaxdoodii oo aynan ka go-in waa dhibaato diintii wax waa ku fahmi waayeen tajribadiina wax waa ku fahmi waayeen marka in laysbarqabto ayb aw qaala min bayni aqdaariha xataa yakuuna bacduhum yuhliku bacda wayasbi bacduhum bacda qaala hada xadiidu xasanu saxiix baabu baabu ma jaءa fi الrajuli yakunu fi اlfitnati baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu baabaya jaa-a ku yimid fi rajuli qofka yakuunu fi lfitnati fitnada dhexdeeda ahaanayo saas muu idin dhiga qaala xadaanaa cimraan bnu muusa alqazaaz albasriyu qaala xadaanaa cabdulwaariث bnu saciid qaala xadaanaa moxamed bnu juxaadah can rajuli can طaawuus can umi maalikin اlbahziya qaalat dakara rasuulu llahi sal ly slam nabigu wuxuu sheegay fitnatan ayuu sheegay fitno faqarabahaa waa soo dhoweeyey qaalat waxay tihi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah man khayru nnaasi fiiha dadka fitnadaa markay jirto fitnadaa dhexdeeda ka ugu khayr badan waayo qaala wuxuu yidhi rajulu nin fii maashiyatin xoolo ku dhex jiro yu-addii xaqahaa xaqeeda sakada bixinayo wayacbudu rabbahu rabbigii caabudayo warajulun iyo nin aakhidun bira'si farasihi faraskiisa madaxiisa ku dhegan yukiifu lcaduwa cadowga cabsi gelinayo wayukhawifuunahu iyaguna ay cabsi gelinayaan yacni waxaa weeyaan nin dadka muslimiinta isdilaya ka dheeraaday oo meel gaara inta iska degay baadiyo xoolaha iska raacdo arigiisana sakada ka bixiyo kaas waa nin ninka kalena waa nin aan muslimiintiiba ku dhex jirinoo meesha markaas yacni cadowga ou jiro muslimiintu joogaa oo waxa uu marka qalabkiisa iyo hubkiisu cidda uu ku dhacayo waa gaal dhis macnuu marka kaasina meeshaasuu joogaa kanna meeshani waxay tahay fii haadana la leeyahay marka fitnadii baa suuradeedu waxay tahay muslin isdilaya kanna marka waa ka dhexbaxay kanna waa ka dhexbaxay ayb qofku marka labadaas qof ayaa dadka marka waqtigaa fitnada ugu fiican nin cusla sameeyo ka dheeraaday fitnadii iyo ninka labaadoo isagu ah markaa yacni muslin ayacni xabadiis iyo hubkiis aynan ku dhacaynin ilaan fitnadu waa muslin inay hubkaaga uu ku dhace ama aada muslin dishid ayb qaala wafi lbaabi an ummi muba can ummi mubashirin wa abi saciidin wa bni cabaas saxaabada qaarna xadiidtan de waqtigoodiibayba ku camal faleen oo salamatu bnulakwac baa waxaa la yidhi baadiyu iska galay markaasaa dad intay arkeen waxay yidhaahdeen nebiga miyaad la mubaayacootay haa markaas saxaabigii inuu salamatu bnulakwac yahay buu sheegay markaasuu yidhi markaasay yidhaahdeen maxaa kugu dhacay ood hijradaada kadib reer baadiye kaa dhigay ood baadiye ugu laabatay markaasuu yidhi nebigaa ay amray sidaa oo haddaad aragto marka inay muslimiintu isdagaalayaan ama isdilayaan baadiyaha aad isaga marka dagaaladii iyo wixii waa ka dheeraaday bayna saxaaba ka socday weliba dagaallo ijtihaad iyo wax ku dhisan ayay ahaayeenoo hawo saxaabadu kuma soconin kuwaasay ka dheeraadeen bana saxaabada marka waqtigeeda lama gaarin qofku ma dhihi karan waqti xadiidku waqti mau kuu sheegay adiga waqtigeedii lama gaarin lama dhihi karan bal waqti horaaba lagu camal falayba sacdu bnu abi waqaasna waa tii saas uu yeelay oo caqiiq ayuu tegey waadilcaqiiq iyo meelaha ama meeshii kale uu ku dhintay ayuu degay oo madiine banaankeeda ahayd wiilkiisa markuu u yimid cumar bnu sacdi bni abi waqaas nin buu meel dheer ka arkay bidhaantiisa isagoo faras soo saaran markaasuu sacad wuxuu yidhi acuudu billaahi min shari hada araakib ninkan soo socda shartiisaan ilaahay ka magangelaya wiilkiisiibuu noqday markaasu wuxuu yidhi aabow dadkii xukunkii bay kala qaybsanayaanoo adigana halkan baad fadhisaa nebigana sidaas raalli isagoo ka abuu dhintay casharadii baad ka mid ahayd soo bax dadkan wax la qaybso markaasuu wuxuu yidhi in allaha yuxibu alcabda ataqiya alkhafiya annaqiya iga tag buu yidhi ilaahay wuxuu jecel yahay addoonka qarsoon oo aan la aqoonin waqtigaas ee fitnada ka saafi ah ilaahayna ka dhowrsado ee dhaaf ayb qala hada xadiidu غariib min hada اlwجhi warawaahu layth bnu abi sulaym can طaawusin can umi maliki اlbahziya can الnabiyi salى اllahu عalayh wali wasalam marka riwaayada hore can rajulin buu ahaa haddana marka waa layth ninki halkan riwaayadan saasay leedahay aduu xadiidku marka shawaahid ayuu wuxuu ku noqonayaa saxeix isnaadkan laakiin dacfi baa ku jiro nin mubhama ayaa ku jiro qala babun xadaثna cabdالlahi bn mucaawiyata الjumaxiy qala xadaثna xamaad bnu slma can laytn can طaawuus can ziyaad bni simiin kuush ayb simiin kuush marka waa erey farisi ah macnihiisuna uu yahay udunun fidiyatn udunun fidiyatn dheg fida loo nisbeeyey ayb marka ninkan ziyaad bnu sulaym alacjam ayaa la dhihi jiray maqbuulun can cabdillaahi bni camrin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam takunu fitnatun fitna ayaa dhacayso tastandifu alcaraba carab oo dhan wada camimayso tastandifu ay tastawcibuhum halaakan waa wada gaaraysaa waay xagga halaaga abu muusa almadini alxaafid abu muusa almadini kitaabka la yidhaha almajmuuc almugiif fii gariibay alqur'aani walxadiid maadadan marka nadafa ayuu ku keenay sidaasuuna ku macneeyey ay tastawcibuhum halaakan kitaabka abu cubayda macmar bnu lmuhanaa ayuu habeeyey abuu muusa almadini waana ka nushatu nadarka ibnu xajar uu ku sheego gariibkii markuu ka hadlayo kitaab aada u fiican qala hada xadiidu غariib qala samictu mxamed bna ismaaciil yaqulu laa yucrafu liziyaad bni simiin kuush gayru hada اlxadiidi looma yaqaan rawaahu xamaad bnu slmta can laytin farafacahu warawaahu xamaad bnu zayd can laytin fawaqafahu marka xadiidka waqfiga rafci baa laysugu khilaafay laba xamaadaana iskhilaafta tastandifu alcaraba qatlaaha fi nnaari kuweeda yacni qatlaaha fitnadaa dadkeeda lagu dilo ku dhintaa fi naari weeyaan allisaanu carabka fiihaa fitnadaa dhexdeeda ashaddu min asayfi seefta waa ka daran yahay yacni fitnadaa carabka ayaa seefta ka daran waxaa laga qaadanayaa marka fitnada carabna waa looga qeyb qaadan karaa marka carabkana inuu celiyo waay qofka addinkiisa celiyo carabkiisa celiyo bisshib qofka yacni waxaan waxba ogeyn oo kale inuu iska dhigo uu ku badbaadi karaa qaala hada xadiidun gariib iyo in ilaahayba allana la baryo fidnadaa ilaahay inuu ka koriyo asbaabaha keenayana inuu ka fogaado qaala hada xadiidun gariib qaala samictu moxamed bna ismaaciil yaqulu laa yucrafu liziyaad bni simiin kuush gayru hada alxadiid rawaahu xamaad bnu salamata can laytin farafacahu warawaahu xamaad bnu zayd can laytin fawaqafahu xadiidkana sanadkiisa layth bnu abi sulaym ayaa ku jira hada akiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed